waa mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaya waraysigaaga boqolkiiba soddonka runtii dadaal badan ayay wasaaraddu ku bixisay dhammaan gobolada dalka ayaan tagnay oon la soo kulannay odayaasha dhaqanka madaxweyneyaasha dowlad goboleedada intii noo suuragelaysay intii maqnaydna waxaan la soo kulannay dadkii markaas siihayaha xilka ahaa sidoo kale waxaan qabannay shirweyne qaran disembar oo dhammaan gabdhaha civil society-ga gabdhaha baarlamaanka gabdhaha musharaxiinta ah ay kasoo wada qaybgaleen kaasoon kusoo saarnay bayaan ama communike oo looga hadlayo muhiimadu ay leedahay boqolkiiba soddon iyo sida ay gabdhaha soomaaliyeed ugu taagan yihiin inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed haddaad haweenka tihiin waxaa la idinku xantaa in marka la gaaro xilliga doorashada aanay gabdhuhu iyagu isdooran oo ay mid waliba meel kale ku faysho sidee marka qoondadiinna ku heli kartaan haddii idinkuba aadan waxba isku ogolayn walaahi fikirkaas waa fikir jira oo soomaalidu inta badan ay sheegaan laakiin anigu waxaan u arkaa in haweenku wax loogu diidan yahay waayo boqoliyo kowda ergo oo haweenku qofka dooranayo xildhibaanka dooranayso boqoliyo kowda konton hadaa gabdho kama ahan labaatan ama markay u badan tahay soddon ayaa ka ah gabdho soddonkana codka gabadha xildhibaanka ku noqonaysa ma ahan waxay u baahan tahay inay hesho konton iyo blas markay taas laga soo gudbo aniga ma arkin caqabado gabdho si gaara isugu hayaan dabcan siyaasadda ragguba wuu ka dhexeeya loolan iyo isjiidjiid iyo isqabsi markii siyaasadda lasoo galo gabdhaha dabcan wuu jiri karaa wax la dhahayo conflict of interest oo qof walba dangaara uu leeyahay ama kursiga si u doonaayo laakiin isnaceeb ay gabdhuhu isnaceb yihiin ama wax isku diidan yihiin ma jirto oraahdaas waxaa isticmaalo dadka aan gabdhaha wax la rabin ayaa isticmaalo wasiir xaniifa doorashada iminka la gelayo waa mid dadban waxayna la mid tahay kuwii aad horay ugu soo hingowdeen inaad ka heshaan saamigiina siyaasadeed marka haddii wax isbedelay aanay jirin oo odayaal dhaqameed wax soo dooranayo maxay soo kordhinaysaa guclo orodka aad iminka ugu jirtaan qoondadiina boqolkiiba soddonka walaahi waa sax horta gabdhaha probleemkaas ah in dadkay u dhaxdana lagu tiriyo iyagana aan tirsan kuway ka dhalatayna lagu tiriyo iyagana aan tirsan waa cilad jirta soomaalida dhaqankeeda ka jirto odayaasha dhaqankana guud ahaan dhaqankeenii gabdhaha iyo siyaasadda isma ogolayn laakiin waxaan aaminsanahay odayaasha dhaqanka inay garabna siiyeen ooay gabdhaha garab siiyeen oo kuraasihii la xiraayay odayaasha lagu qasbay inay kuraasaha gabdha ay kuraas u xiraan aynu u xireen haddana waa sidii uun saddexda kursi hal kursi ayaan ka rabnaa odayaasheennina waxay ku qasbanaan doonaan in hal kursi ay gabadh u xiraan inkastoo waqti dheer ay idinku qaadatay inaad gaartaan yoolkiina boqolkiiba soddonka haddana maxay tahay rajada aad ka qabtaan in xilligan aad xaqiijisaan saamigiina siyaasadeed walaahi horta broses dheeraa lasoo maray inaan boqolkiiba labaatan iyo afar aan imaano dagaal dheer iyo waxaa loo soo galay kambeen aad u weyn iyo dadaal juhdi ay gabdhuhu bixiyeen dowladihii jireen ay ku saacideeyeen baarlamaankii sagaalaad gabdhaha waxay ahaayeen boqolkiiba tobanilabo isla markii isla baarlamaankii tobanaad waxaan ku wareegnay boqolkiiba labaatan iyo afar waa maxaa la dhahayay waxaan qaadnay steeb aad u dheer ayaan qaadnay waxaad ku fahmi kartaa haddii harmal aan hala jaranjaradii ku xigtay aan harmal aan geynay waxaan aaminsana inaan dib u noqonaynin oo aan gaari karno boqolkiiba soddonka ugu yaraan ugu dambayntii xaniifa waxaad tahay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha howlaha ay wasaaradaadu u xil saaran tahayna waxaa ka mid a ka hortagga tacadiyada ka dhankaa dumarka marka maxaa kaaga qorshaysan kufsiga loo geysanayo hablaha da'da yar walaahi kufsiga horta way soo noqnoqotay kufsiyo kala duwan ayaa dhacay kufsi wadareed ayaa dhacay kufsi dil la socdaa dhacay ilmo yaroo la kufsaday ayaa dhacay intaasna aniga xogogaal ayaan u ahaa waddankana waan joogay maxaan leeyahay wasaaradayda waxaa jirta wasiiraddii igu horreysay inay soo gudbisay sharci ku difaacayo kufsiga sharcigii wuxuu keenay dood tiro badan buu keenay diinuu dhexgalay annaga markaan imaanay waxaan wajahnay sharcigii in review lagu sameeyo waxyaabihii laisku haystay ama doodihii ka dhashay halkooda in la keeno bulshada naftirkeeda aan u bandhigno sharciga markaas isagoo diinta waafaqsan oo kana hor imaanaynin diinta islaamka inaan baarlamaanku ku celinno kii horen wixii ka qaldana aan saxno ayaan qorshihiisa wadnaa guud ahaan kufsiga waxaynoogu qorshaysa inaan wacyigelin bulshada ka sameyno waana wadnaa waxaan kaloon wadnaa in qofkii kufsi geysta in sharci isagana oo maxaa ladhahay sharcigi isaga isaga lagu iqaabayana inuu imaado waaye sharcigaas ayuuna qorayaa marka insha allah wasaaraddeena mar kasta gabdhaha la kufsanaayo dhammaan dadka lagu xadgudbayo xaquuqdooda way garab taagan tahay sidoo kale naafada ayaa wasaaraddeena qayb ka ah waxaad og tahay inaan hadda baas gareynay shantii xubnood oo maamuli lahayd naafada qaranka waxaan kaloo wadnaa sharciga naafada